fiid wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyskala dhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mawduuc ee ugu hadalheynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka v o eda dhadhaab ee kasoo gasha mawjada f m-ka hal eber todoba dhibic lix megahartis barnaamijkeena caawah qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qosas qaxootiya oo sheegay in lagu wargeliyey inay yihiin muwaadiniin kenyaan ah taasoo dhaafisa xaquuqdoodii qaxootinimo sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxootiga cusub oo sheeciyey in caruurteeda ay u baahan yihiin iskuulle ay wax ku bartaan kama marno xubintii shakhsiga oo aan ku wareysan doono cabdi xareed guhaad oo ka mida dhakhaatiirta ka howlgala xeryaha oo sharxi doona xanuunka jadeecada iyo siyaabaha looga hortago mar kale fiid wanaagsan barnaamijkana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdisalaan axmed qoysas badan oo qaxooti ah oo waqti dheer ku noolaa xeryaha dhaab ee dalka kenya ayaa sheegaya in shaki la geliyey jiritaankooda qaxootinimo kadib markii lagu wargeliyey inay galeen diiwaanka faraqaadka sharcisiinta muwaadiniinta kenyaanka ah iyadoo qoysaskan ay ku doodayaan inaysan weligood tegin goobaha loogu adeego muwaadiniinta kenyaanka ah haddaba qoysaskan qaxootiga ayaan ka wareysanay dhibaatada ay kala kulmeen eedeyntaasi ku aadan inay yihiin muwaadiniin kenyaan ah kuwaasoo sheegay in xaquuq badan ay ku lahaayeen hay-adaha samafalka aysan helin waatan mid ka mida hooyooyinkaasi qaxootiga ah oo arrintaasi u sharaxday v o eda magaceyga muriye maxamed nuuxaa la dhahaa bisha afraadaan imaaday anigoo laba wiil wato kadib nin baan isguursanay tira koob kii u horreeyaon galnaba kibaandhaana lagu ilaa intan mar kasta faraana laga qaadahayaa kibaandhaa leedina la dhe qofka lehna duqaa lahaa lee weligiisna meel kibaandha lagu goosanay muu arkin marka ilaa haddeer kibaandha baa na dul saareen un wax rajo oon leenahayna ma jirto qaxootinimo rajo kama lihin inaan soomaaliya u noqoto rajo kama lihin bartanaan aan bakin ku nahay marka waxaan rabnaa hay-adaha oo samafalka inay il gaara nagu fiiriyaan qaxootiga annaga keli ma aha waa kumanaankum hal quus maaha laba quus maaha waa kumanaankum oo kibaandhana lahayn oonan la dul saaray waayahay waxaad dabcan sharaxad guud ka bixisaa saamaynta oo idinku yeelan karo sharcigan laidiin sheegay inaad leedihiin marka alxamdulilah shukri horta nabad waan ku haysanaa laakiin waxaan rajaynayna inaan wadan saddexaad tagno ayaan rajaynayna taasna haddeer waan ka rajo dhignay labada kun iyo saddexdii ilaa haddeer kibaandhana dul saaran mana nalaga dulqaadahayo unsard waxay leedahay lacag baad dhiibteen saasa baa farahii lainkaga qaaday haddana wuuna saaray mar kasta wuuna saaranyahoon annaga wax meesha rajoon ku haysan maba jirtaba waayahay n qoyskiina weli brosees dibudejin ah ma lidin yaray oo ma marteen maya maya maya wax noo yeerayaa sheegtee maa inaan qaxootin ayaa aqoonsanba qamadiibasaan ku qaadanaa kaarka meel kale u dhaqaaqi kara ma jirto midda kale dhadhaab ma gaari karno dhagaxley haddaan ka baxno leeta sharcigana laleey mana haysano sharci sharciga leedahay oo aad leedahay leeyahayna ma hayste markaan halkaa tagana addoonsa ii taagan leeta leeta kibandha kibandhana ma hayste qaxooti oo xabsi korka bannaan baan ku jiraa hay-adaha samafalka waxaan rabaa si gaarayna noo fireen qaxootiga waa tahay in xalka maxaad u aragtaa marka maadaama farihii dhowr jeer aa qaaday tarakoobka aa martay xalka muxuu kuleeyahay xalka waxaan u arkaa faraha dhowr jeer baa nalaga qaaday negatif baa nala soo dhihi haddana wuuna dul saareen waxaan rabnaa inay xor nalaga dhigo oo faraha nalaga dulqaado oo il gaara nalagu fiiriyaan rabnaa qaxooti rasmi aan noqonno inaan qaxooti rasmi noqono hadda qaxooti ma niin laba dhex baan nahay xaquuqdanada aan bartan imaanay wax xaquuqan haysanana ma jirto dhadhaabna ma gaari karna sharcina ma haysano aad bay umahadsan tahay muryi maxamed nuux oo ka mid a qoyskaas qaxootiga ah oo lagu soo eedeeyey inay galeen faraha keeyaanka ah oo igu warantay gudaha xeryaha dhaab ee gobolka waqooyi bari inkastoo qaar ka mida qoyskan qaxootiga ay sheegaan inay yihiin qaxooti sax ah oo aan gelin diiwaanka faraqaadka ee la marsiyo muwaadiniinta kenyaanka ah haddana waxaa jira isdhexgal guur oo dhex maray bulshada qaxootiga ah iyo soomaalida kenyaanka ah ee martida geliyey qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab taas oo saameyn xoogan ku yeelatay qoys badan oo ku nool xeryaha maadaama caruurtooda ay waayeen xuquuqdii qaxootinimo iyadoo lagu sheegay in isdhexgalka guurka dhex maray qaxootiga iyo bulshada deegaanka ah ay ku waayeen xaquuq ay lahaayeen waa tansaare maxamed maxamuud oo ka mid ah hooyooyinkaasi oo la hadashay barnaamijka caweyska dhadhaab ani magacey waxaa la dhahaa saaro maxamed maxamuud kuna nool qaxootiga dhadhaab waxaan ahay gabar soomaaliyeed aan ahay u dhalatay wadanka kenya waxaan guursaday nin qaxooti ah waxaan isu dhalnay caruur marka dadka soomaaliyeedna way isla dhashtaan waana isguursadaan lama kala lahaa guurka markaan isguursanay dowladda kenya iyo u n c r waxay dhaheen dadka xaquuq bay leeyihiin aniga xaquuqdii markaan la fiiriyey dhibaanadii waan iska celiyey dhadhaab baan ku celiyey aan celiye maalin kasta faraha layga qaadaa waxaan cilmaheygii mustaqbal ay leeyihiin male calyankii waa loo soo diiday wax kastaa waa loo soo diiday waxaan qabaa canug yar oo curyaane qalliin buu u baahan yahay waan waayey aniga sharci ma haysti dhadhaab ma gaarkari xagardheer gabaraa laygaga qabaa maalin kasta waa layga xiraa marka waxaan rabaa fadlan oo fadlan dowladda kenya adduunweynahoo dhanba weli waxaan ka rabaa maalin kasta ani keligayna miihi dadweynahoo dhan ay la qabaan waxaan rabaa xaquuqdaan lahayn in meel loola mariyo waa tahay mamsar caruurtaada waxaad sheegtay inay qaxooti yihiin maxaa u diiday marka inay xaquuqdii qaxootinimada ay helaan dibudejintii iyo waxyaaba lamidka ahaa
waxaa u diiday aniga oo sharci lahay sharcigina aan la dhehey albaabada inta noola furay waad dhiibi kartiin midbaad dhinacaad u dhacaysiinaana la dhehe mid doortaana la dhehe midii aan dooranay ilaa hadda labada kun toban iyo toddobadii ilaa hadda la taagan yaho wax xaquuqa dhinacana ma aadin dhinacana ma aadin qamadidaas leen ku qaadanaa wax xaquuqa aan haysto iyo wax aan hadda meeshan aan ku joogo ma jirto maanta haddaa ilma iga xanuunsadaan ama ani aan xanuunsado ama wax aan noqono islaan inuna caawiyo ma ogi waxaan isku caawin karno ma jirto hooyadan caruurteedu tahay qaxootiga balse iyada ah keyaanka ayaa barnaamijka caweyska la wadaagtay inay culays badan qoyskeeda kala kulmeen isdhexgalkan guurka ah ee la samaysay aabbahan qaxootiga ah iyadoo codsatay in wax badan laga qabto xaaladan cakiran ay haatan ku sugan yihiin caruurteeda
maxaan leenahay xaquuq baay rabaan caruurta oo xaquuqdoodana anigaa ku fadhiyaa soomaha oo dhalay canuga yar ee xanuunsan ee midhi koolka eh wuxuu u baahan yahay dhakhtar wuxuu u baahan yahay qaliin lugbaar qaliin looga samaynaa la yidhi markiin maalintii maalin kastaa lii diiwaangeliyo markii lii dhaho alyankaada keen alyan ma qabiyaan leeyahay museyga ma qabo alyankii u ka dhece maalin kasta markii ciyaalkii iyo wixii tagaan uma soo baxayso mashintii bixi warqadaa noola goonya un aadaana leey unta markaan aadno maxilada dhiyare aada dhiyare markaan aadno dhinaca marmaraa noogu ridaa markii walaalayaalow fadlan wixii quseysto oo bini'aadanimada yaqaano waxaan rabaa sidii ugu dhaqsiyaha badan inoo la soo jawaabo ilmaha curyaamiinta siiba curyaa ilmaha curyaamiinta ah xaquuqdii ay heli jireen oo dadka curyaamiinta ay heli jireen hanala siiyo sababtay too labada kun toban iyo toddobada xafiiska un aan taaganahay marna xafiiska un aan taaganahay marna xafiiska waxaan taaganahay dhiyaareeda wax ila hadlaayo ama wax xaquuqna siinayo ma jirto maamooyin dhibaataysanaan nahay maamooyin dhibaataysanaan dhibka ilaahay baa bixiya ilaahaana keenay waa tahay codkaaga wuxuu yahay doorashadii aad dooratay qaxootinimadii in lagu aqoonsado maadaama sharciga kenya celisay haa saas waaye warqadda wayna siiyeen dhiisiguuna siiyey laakiin ma buuxdo warqadda inaan celiyo kisaa ku qoran haddaa hadda xitaa aan ku tuso warqadda celitaan le ku qoran ma ogiye buuxitaan oo noola buuxiye ma jirto ani hadda waxaan u dareema khayaano inay taho sharcigaanya nagala qaatay sharci kalena la siinaynin qaxootina ma tiid kenyana ma tiid waxaan ahayna ma jirto nin allaale ninkii qusayso fadlan waxaan rabnaa jawaabtaas inaynala soo codsigaas ninkuu gaaro oo gaaro si naxariis leh waxaan rabnaa sharci inala siiyo boqolaal qoysana saddexda xaroodoo dhan maamooyin saa u dhibaataysanaa jirto maalin kasta faraaanyo waa la qaadaa faraanafeesaa nagala qaadaa wax kastaa nagala qaada wax noola qabanayna ma jirto dowladda kenya weli ahaan siiba dowladda kenya waxa noo qabato ha naga bixiso farahan hanana siiso xaquuqdaanya aan lahayn ilmaha curyaamiinta dhib ay qabaan dhib ay qabaan qaliinaan ulanahay daawa howlana waxaan haysano ma jirte hanala siiyo waxaan rabno oo xaquuq aan leenaho aniga hadda ka hortaa guri waa lii diida masquul waa lii diida wax kastaa waa lii diida waxaa lii dhehe kaarkaada kibaandhaa saaran ibilo waa saaran ninka gudoomiyaha jalnii dharka aana siiya anaga guriga oo nooga soo qaaday hayadda xitaa haddana aliyanka waan laanahay sababtoyto ilmaheyga ilmahay dhalina kaarka ku jira ilmihii ma kaska goyni kari kaarka keligey ma ahaani kari waxaa lagu leeyay kaarka qaybaandhow leey lama kala jari karo fadlan hanoola soo jawaabo sida ugu dhaqsiyaha badan oo il naxariis laha nagula soo fiiriyo aad bay umahadsan tahay taasna waxay ahayd saare maxamed maxamuud oo ka mid ah qoysaska isdhexgalka guurka la sameeyey bulshada qaxootiga ah oo ka warbixinaysay caqabada qoyskeeda ay kala kulmeen isdhexgalka guurka dhex maray isdhexgalka guurka ah ee la samaysay aabbaha qaxootiga ah weli waxaan dhexda ka jirnaa barnaamijka cawiska dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya la-aanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdilaahi jaamac oo stuudiyaha igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan la-aanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac kusoo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cabdi xareed guhaad oo ah dhakhtar guud oo aanu ka waraysanay waxyeelada cudurka jadeecada iyo siyaabaha looga hortegi karo waxaad kale oo maqli doontaan dadka qaxootiga ah ee ku cusub xeryaha dhadhaab oo ka cabanaya waxbarasho la-aan haysata caruurtooda maadaama ay degeen meel aada uga durugsan iskuullada ku yaala xeryaha haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shakhsiga cabdi xareed guhaad waa dhakhtar guud oo muddo dheer ka mid ahaa shaqaalaha cusbitaalka xagar dheer waxaan ka waraystay waxyeelada cudurka jadeecada uu u geysan karo nolosha aadanaha cudurka oo waayadii dambe lagu arkay xeryaha qaxootiga ayaa dhakhtarku sheegayaa sida loo daaweyn karo iyo sida marka horeba looga gaashaaman karo jadeecadu waa xanuun safmar ah oo maaragtay waxaa lahaa missols baa lahaa missols marka ay bilaabato ay maaragtay dadka ku dhacdo qofka qandho badan bay leedahay qufac badanna uu leeyahay waxaa la spread through the air by respiratory droplets produced from cough or sneezing waa wax maaragtay adka qofka qufac badan meesha neef mareynkana way uga dhacaysaa sida hirgabka ahaan baa loo qabanaya qofka riraxyo badan iyo daal badan madax xanuun badan iyo maaragtay cuntada appetite-ka oo ka yaraata inta way leedahay hindhise badan bay leedahay jadeecada qofka jadeecada markay asiibto calaamadaha uu ku garan karo maxay yihiin waxaa lagu garan karaa missols waxaa la dhahaa horta magaceeda kale rubella baa la dhahaa maxaa lagu garan karaa is a viral infection that seriously for small children but easily preventable waxaa lagu garan karaa inta badan qofka oo maaragtay qandho badan sheegto indhaha oo inflamed red inflamed red uh, ice uh, watery oo maaragtay indhaha ha guduta biyana indhaha ka da-aan running nose qofka oo maaragtay diif badan ka imaada marka bo appetite waxa la leedahay cuntada qofka ka yaraata oo maaragtay cuntada cun waaya marka waxaa kaloo ay leedahay swellen lymph nodes qofka oo maaragtay qanjar barda xoogaha wax dadareemaya oo korka ay xanuunaya dhahaya marka banabraheedana maaragtay qofka shagax kama soo dhacaysa ilaa iyo toban iyo afar iyo toban beri gudahood qandha suu u sheeganaya qofka ka dambe ayay maaragtay kasoo daadanaysaa shagax kasoo dhacaysa nabraheeda lagu arkaya khatar intee la-eg ayay shadeecadu u geysan kartaa nolosha bini aadanka waa serious waa way dili kartaa qofka bili-aadanka waa loo dhintaa jadeecada waa cudur loo dhimanayo haddii qofka talaalka uusan lahayn ay ku dhacda wuu ku suulaya wuuna u dhimanaya marka waxaa fiican ilmaha intay yaryihiin in maaragtay sagaal bilood markay yihiin inay cirbada la siiya talaalka uu qaato oo meesha m c h ka la geeya talaal cirbada lagu duro tan labaadna la siiyo ilaa iyo sagaal bilood ilaa iyo shan iyo sanad iyo iyo shan bilood cunugu intuu dhin
dadka ugu nugul ama khatarta ugu jira in jadeecadu ay dhibaato u geysato waa kuwe ma caruurta yararba mise dadka waaweyn caruurta yar caruurta yarna waa u nugul yihiin waana xanuun dadka weyn naftiisana waa u nugul yihiin haddii maaragtay uu ku suulo qofka uunasan talaal lahayn marka haddii talaalka aad qaadato waa wax faa'iido ku ah oo markaad yarta lagu siiyo oo hooyada ay ku dadaasho waalidkaada uu ku siiyo waa mid adi faa'iido cunugaa cunugiisa faa'iido u ah naftiisa oo jiro badan bay ay difaacaysaa sida hadda jadaacada talaalkeeda cirbada marka cunuga la siiyo isagoo yar afar jiro oo afar cudur bay ka difaacaysaa qofkaas inaysan hadhow maarata ay ay ka badbaadin kartaa sida hadda chicken boxka oo kale sugurta busbuska iyo mamska oo kale barisola cudurahaas oo kale way ka maarata way ka badbaadinaysaa xanuuno badan baa jiraan oo bini-aadan ku dhaca ay baasha cirbada marka qaad talaalka jadaacada ay- ay ka hortegaysaa dadku waxay isku khaldaan iyagoo fiirinaya nabraha dadka soo yaacaya waxay isku khaldaan xanuunka jadeecada iyo xanuunka kale ee la yidhahda busbuska ma isku mid ba mise laba xanuun bay kale yihiin farqiga udhexayse udhexeeyaasi muxuu yahay farqiga u dhexeeya jadaacada iyo busbuska way kala yihiin iyadana qandho badan way leedahay busbuska jadaacadana calaamadaha lagu garto waa splotchy skin iyo public spots waxaa laa jirta oo maaragtay nafra guduudan oo fara badan baa kaasoo daadanaya busbuskana iyada waa la garanaa nafraheedana aad bay u weyn yihiin nafteeda waa nafra weyn oo iyadana shagax soo dhahaya jirka qofka soo daadana ilaa iyo jadaacada way kala yihiin calaamad badan baa lagu kala gartaa Ee, daawo ma leedahay jadeecadu hadday daawo leedahay se maxaa lagu daaweyn karaa waxaa lagu daaweyn karaa waxaa daaway leedahay cirbada bay leedahay cunuga markuu yari la siinayo oo marka sagaal bilood uu jira heldabooska la geynayo clinic nine month vaccine baa la siinaya measles vaccine baa la siinaya xanuun qof muu ku dhaca waxaa cirbadana maaragtay qofka markii jadaacada ay ku dhacdo waa la siin karaa antibiotic baa jirta la siinaya karantiilka meel karantiil baa la geynaya isolation waxaa la siinaya panadol analgesics baa la siinaya treatment amoxilin baa la siinaya iyo marka daawooyinkaas waa la siin karaa oo maaragtay qofka waa la daaweyn antibiotics buu qaadan soomaalidu waxay isticmaalaan dawo dhaqameed waxaa ka mid a caanaha lo-da ee ama caanaha adhiga bay isticmaalaan dadku marka ma isticmaali karaan ma ka taraysaa xanuunka qofka haddii uu hayo ee oo la siiyo caano adhi iyo waxaa la siiyo caano ari haddii la siiyo waxba kama dhibeysa caanaha qofka hadduu sii cabi jiri wax dhib uma keenaysa oo marka hore waa caanaha dad caano aan cabaynan baa jirta ay weli caano lo-na aan lahayn arin aan u joogin haddii qofka caano ari la siiyo waxba kama dhibeysa iyo caanaha geel oo kale soomaali laakiin inta badan waxay aaminsanta caanaha lo-da in lagu suuli oo lagu suuli bay dhahdaa waa gartay sidee looga hortegi karaa marka hore baa qofku isaga ilaalin karaa in jadeeca ku dhacdo
waxaa la iskaga ilaalin karaa qofka jadaacada qabo hadduu quficiisa ama hindisiisa ay ku gaarta adina waad ka qaadaysaa oo maaragtay halkaas ayaa maaragtay aad aa ka qaaday maaragtay inf- infection viralka jirridii aad ka qaaday marka takhaatiirta inta badanna waxay dhahaan is a human disease and is not known eh, in occur in animals bay dhahaan marka waa wax maaragtay qofka hadduu meel uu ku qufaco ama uu ku taabto contact with person to another person haddaad yeelata waxaad ka qaadaysaa adina way kugu bilaabanaysaa qandhada ayaa laga yaabaa inay ku qa- ay- aad meesha aad ka qaadda iyo sida hindisiis ama maaragtay dhacankiis qofku hadduu ku gaaro dadku waxay sahashadaan tallaalka jadeecada ee waxaa laga yaabaa inaanay geyninba qofkii oo soo tallaalin wax weymaano u arag marka muhiimadda intee leeg buu tallaalka jadeecada u leeyahay xanuunka jadeecada inuu qofka difaac helo ama uu ka badbaado waxaa waaye maxaa talaalka jadaacada waa wax shay aad iyo aad muhiim u ah inaad talaalka aad qaadato ilmahadana inta yaryihiin aada geysa m c h ka aada geysa cirbada u qaata ood ka taxadirta cunuga aada in maarata intuu yaryahayba aad talaalka aada siisa oo sida awgeed uu uga badbaado hadhow jirooyinka faraha badan oo dadka ku dhaca because eh, jadaacada waa sh- shay serious ah marka acute is a acute viral respiratory illness baa la dhahaa waa wax markaa zaaid maarata aada u xanuun badan waa haddii kugu dhacdo
ugu dambeyntii taladaada aada siinayso dadka soomaaliyeed ee si ay xanuunkan isaga ilaaliyeen maxay tahay waxaan talada aan siin lahaa soomaalida inta badan aan dhihi lahay bili-aadanka cod lama karayo laakiin xanuunka inuu qofka ku dhacana qadar alla unbuu ugu dhacaa dad badan iyo jadaacada inay magaalada soo gasho iyo beledka la joogo iyo baa- dadna ku dhacna dadna ay ku dhicin haddana ay tagtaa marka waxaan dhihi lahaa ilmaha intay yaryihiin talaalka ha la siiyo qofka asagoo weyn talaalka inuu tago ma aha waa wax shay qaldan waa waa markuu cunuga u dhasha cunugaa talaal ku bilaab hadhow hadduu ku weynaado sidaas nin walba uu talaal ku qabaa sidaas ogaanaysaa marka insha allah ninkii xanuunsanna oo jadaacada lagu arkaa ama talaal ha lahaado oo soomaali meelahaas ah meel kale ha ka imaada ama sana siday noqotaba laba ko- ninka jadaacada qaba waa inuu istaalka tagaa qeybta ku dhow caafimaadka takhaatiirta waa inuu la kaashadaa oo la tashataa uu dhahaa waana jiridan aan isku arkay sifa loo ogaado loo soo baaraa waxaan inay jadaaca yihiin iyo in kale takhaatiirta ay u konfam gareeyaan geesta kale dadka qaxootiga ah ee bilihii iyo sannadihii dambe ku biiriyey xeryaha qaxootiga ayaa deegaansaday meelo bannaanka ka ah xeryaha meelaha ay dadku degeen ayaa aada uga dheer goobaha adeegyada bulshada sida iskuullada meelaha biyaha laga dhaansado iyo xarumaha caafimaadka dadka degan bannaanka xerada xagarreer ayaa ka cabanaya inaan carruurtoodu gaari karin iskuullada oo aada uga fog meelaha ay degeen waxay sheegeen in carruurta oo qaarkood ay da-doodu yar tahay aanay gaari karin masaafada dheer ee iskuulladu u jiraan maxamed cali sheikh oo degan meesha loo yaqaano wartama calincari ee bannaanka xerada xagardheer ayaa sheegay in ilaa hadda carruurtiisu aanay iskuul bilaabin goobaha waxbarashada oo aada uga fog awgeed waxbarasho meeshaan ma taalo waxbarasho la yidhaahdo aad iyo aad maalin walba nolo yimaadaan waa ka caawinaa waxbarashada way naga fog tahay mabaleba ma anaga noolama dhisan qofkii noo yimaado wuxuu leeyahay ma deganadiin weli niili ma diiwaangelinin oo ma deganadiin iska deg waa iska degantihin kaskiina u degantihin un-kan meeshaas waa idinku ogyaha laakiin waxbarasho oo naloo dhisay ama oo nolo imaaday oo ma jirto b d aan dhoogu dhow b d waa m s l ka xaggu ku yaallaa malaha annagana waxaa degan lagta macal cale maxaa dhexdayna maxaa ku jira waxaa qofka iska baxdu asada ma tegi karti hataa makuu muuqanaya aada noo fogaada xaafadda kama bixi kara maba gaari karan caafimaadka horta nala ka daryeelo oo noola yimaado oo nala ka hormaro musqulahaas oo noola dhiso biyahan oo naloo keeno waxbarashadii oo nala soo dhaweeyey intaasaa cusubina cabdulqaadir sheegow oo haysta sagaal carruur ah oo qaarkood ay gaareen xilligii iskuulka ayaa sheegay in dhammaan carruurtiisu ay guriga joogaan oo aanay gaari karin iskuulka oo aada uga fog meesha uu degan yahay waxbarasho la-aan waa taallaa ilmihii waa fadhiyaan meel aan geyno male ilmihii macnaa iskool male dugsi male meel hadda macnaan ku toosayn male ilmihii waa iska fadhiyaan wax la-aan ilmi la-aan waa fadhiyaan waa la una waa la fadhiyaa bes ilmihii meel aan ku toosno ma haysano ilmihina meel aan geynana ma hayno iskuulihiis ma dhowbe macnaan tee waaye ma dhowbe waxaa ii joogto sagaal saddex hadduu macnaha waa gaartay inta kalena waa yeri hadda dugsi hadda alfamaal hadda loo qore hadday bilaaban haya inta kalena waa kuwaas kuwaas saddexdaasa iyo horeyso iskoolkii noo dhow waxuu noo jiraa suuqa ma socon karaa ilmihii koob ma haystaanba aral kuleel waaye ma socon karan unugi haddii subaxdii tego ma soo noqon karanba ilaa oraahda ay gaabato markay oraahda markay qababto markaasuu soo baxa maayna inta kalena waa dhumaaba duurka ku dhumaa cabdulqaadir waxa uu sheegay in sababaha ay u yimaadeen xeryaha ay ka mid ahayd in carruurta wax u barato laakiin aan taas ilaa hadda dhicin hedinahayna marka annaga waxay u soo ararna waxa u soo ararna ilmihii ina wax noo bartaan annagana macnaa meel fiican aan iska helno ilmahaynana waxay bartaan annagana kor aan ka fiirino ilmihii meeshii aan keenana wax kama haysano waxbarasho kama haysano qof noo imaado hi macnaa ilmahan see waxaa la doodo qof dhahaay male waa iska fadhinaa macnaa ilaahay kaana iska tabakali haynaa dhegaystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idiinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsanid axmed deere dhegeystayaal haatana nala dhegeysta heesta barnaamijka la huro soo wada u kalnihe nafta yersiga kula nihe markan kaag waaya ogo ogo ana fikir arura ogo ogo ogo ana fikir arura dad jacay la huro soo wadow ka nixib naftan ersiga kula nixib markan kaag waaya ogo ogo ana fikir arura ogo ogo ogo ana fikir arura markaad reerka oo dhan ana reer daawuda markaad guusha ulatan ana tiif ilaawa markaad reerka oo dhan ana reer daawuda markaad guusha ulatan anati ilawa eed markaad ka durugtan anna afidayda eed markaad ka durugtan anna afidayda markaadi asqowdan ana ku mara ulul eed markaad ka durugtan ana afidayda eed markaad ka durugtan ana afidayda ahoy markaadi asqowdan ana ku mara ulul dad jacay la huro soo wada u kalnihe nafta yersiga kula nixe markan kaag waaya ogo ogo ana fikir arura ogo ogo ogo ana fikir arura dad jacay la huro soo wada u kalnihe naftan yersiga kula nixe markan kaag waaya ogo ogo ana fikir arura ogo ogo ogo ogo ana fikir arura dad jacay la buro soo wadow kani hoy hoy dad jacay la buro soo wadow kani naftan ersiga kula nixe markan kaag waaya ogo ogo ana fikir aroora
guudahaan dhegeystayaal barnaamijka halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed iyo saaxiibkay axmed dheere waa anagoo isku duubano idinku dhaafayo amaana alla